allah u naxariisto ina lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun macnaa cantar axmed cabdikariim walaayo oo ku magac dheer cantar jeeyo allah u naxariisto sidaan uwada maqlina wuxuu ku guuriyay magaalada muqdisho cantar wuxuu ahaa kaloo cayaartooy aada u weyn oo qiimo leh runtii wuxuuna usoo kala dhiilay kooxihii kusoo bilaaba bangiga kooxdii jenyo iyo kooxdii piad ama wegada loo yaqiinay runtii intaasba usoo dheelay iyo xulkii qaranka soomaaliya oo usoo dheelay oo loo waday bariga bartamaha africa kusoo dheelay malawi cantar sidiisi kale waa nin runtii oday ka ahaayey magaalada toronto oo aad iyo aad loo jeclaay waa tahay macali mukhtaar toronto usoo laaban doonaa ee garoona wada gasheen idinkoo iska soo horjeeda xulkii qarankana ee dabcan waa usoo wada cayaarteen marka laga hadlayo ee dhanka ciyaaraha cantar qofna ceebuu ahaa maxaad ku xasuusantar wuxuu ku dheelayay runtii dhexda iyo weerarka labadaas ayuu ku dheeli jir runtii oo runtii wuxuu ahaay nin ciyaartooy aad iyo aad micnaha looga cabsado weerarkiisa iyo iyo micnaha boologa qaybsiisa iyo dhalintiisa waxaan xasuustaa runtii taariikh hal taariikh uu suubiyey kooxdii horseed oo geli rabto fifa book ayuu tiimkuu dhiilayay asaa gol ka dhelshay oo ka reebay cayaarahaasi oo ka badiyeen tiimkii horseed oo micnaha kooxduu dhiilaya weged ayaa badisay oo markaasna cantar ka mid ahaay taariikhdiisa saasaan ka xasuustaa intaas insha allah waata adi garoonaad wada gasheen marka markaa iska soo horjeedaan kooxaha cantar allah naxariista ka soo horjeedo wax cabsiya mageli jirtay maadaama gooldhaliyo uu ahaa kubad sameeye uu ahaa difaacyadii iyo dadka kasoo horjeedo ciyaartooyda sidee bay u dareemi jireen allah naxariistay cantar
cantar waa aadan loo cabsan jiray runtii wuxuu ahaay nin micnaha markii xataa kooxdii markaas kor imaanaya sida aan kooxdeeda koox xabatalokoo kale markaan kor imaanayno macalinka waxaan dhihi jiray markaas cantar ha u malaynin nin sahlan micnaha si fiican loo raaco micnaha macalinka wuxuu kooxdii difaaca ku dhiirigeli jiray in uu ninkaasi maanta meel uu raaco oo runtii waxaa waaye kooxdii halis ayuu gelinayaa qaybiskiisii iyo dhalistiisii iyo kulli iyo meeksu ku ficnaa runtii waxaa waaye nin aad aad looga cabsan jiro waaye
waa tahay macalin mukhtaar runtii aad aad u mahadsan tahay bal markan oday mursal haddaan weydiiyo oday mursal urka tuliya aad iskala tirsaneedeen allahu naxariistay cantar jenyo muddana wuxuu guddoomiye ka ahaa somali week sida mukhtaar cuti uu sheegay maxaa lagu xasuustaa marka ciyaaraha laga hadlayo halkan canada gaar ahaan toronto
cantar waxaa la soo shaqeeyey soddon afarta sano ee ugu dambeysay ayaan usoo shaqeeyey aniga odayahaan magaalada toronto wuxuu ahaa shaksi dabeecad fiican mar kastana farxaan ah oo kaftan badan lixdii sano ee ugu dambeysay wuxuu noo ahaa guddoomiyaha ururka today marka waxyaalo badan ayaan maaragtay cantar ayuu umad mal usoo qabtay gaar ahaan magaalada toronto iyo sportifkeeda waa tahay oday mursal cantar alla naxariiste waxaa la sheegaa inuu xiriirinta aad ugu wanaagsanaa isagoo soomaaliya ha jooga ama nairobi ha jooga mar walba toronto uu ka tago in dadkao dhan uu dib usoo xiriirin jiray bal ka waran xiriirintiisa iyo isku heyntiisa ee odayaasha iyo iyo bahda isboortiga ee ee toronto cantar wuxuu aha ninka magaaladan oo cayaaraha iyo dadka iyo odayaasha iyo dibadda kulli iska xiro ahaa nin caan ah oo adduunyada meel kasta laga yaqaano ahaa nin dabeecad fiican u ahaa in wuxuu aha ummadda dhan oo mataqaana udhexeeyo marka hadda aniga jamciyii horaa sa hadleen aniga jamciyihii aan soo dhaafnay aasala hadleena arrimaha ayuu igala hadlayay oo sports ah oo safar greeg loo socdo ayuu igala hadlayay marka wuxu waa run wuxuu ahaa nin ummadda isku xiro nin dabeecad fiican nin markasta farxaan ah nin jecel sportska inuu horay u mariyo ayuu ahaa cantar